waa mahadsan tahay runtii saakayna aniga iyo wasiirka gaashaandhiga waxaan qabanay ama duhurkii markii waktigii waktigii duhurka ahaa waxaan qabanay wataxaafadeed aan ku sheegayna tirada dhimatay markaasna tiradaas ma ahayn tiradii saxda ahayd ma ahayn sababtoo ah waa tiro naga soo gaartay dhinaca amisom bay ahayd markaan tiradaas sheegaynay waxaan dirnay taliyaha ciidanka xooga dalka qaybta gobolka iyo guddoomiyihii gobolka labadaba waxay tageen halgan gobol dhaweydna waa talaafonka ayaan kula hadlay waxay ii xaqiijiyeen tirada dhumashada ah ee al-shabaab inay tahay laba boqol iyo afartan labadaas boqol iyo afartankaas waa inta ay tiriyeen oo meeshii compoundkii weerarka ay ku qaadeen iyo xeendaabka compoundkii intii taallay meydka ahaa oo ay tiriyeen ayaa waxay noqotay laba boqol iyo afartan waxay ii sheegeen in waadi baa meesha ku yaallo oo waa waadiy dhowr waadiyaa ku yaalla halkan waadiga dhinacyadiisana in dad badan oo meyd oo ilaa labaataneeyaa in loo soo sheegay laakiin ma iisan aadin ayaga laakiin tirada rasmiga oo compoundka weerarka ay kusoo qaadeen iyo xeendaabkiisa oo ay tiriyeen kow laba ay yidhaahdeen waxay gaaraysaa laba boqol iyo afartan dhimashada al-shabaab waaya wasiir waxaad sheegtay in looga dilay maleeshiyaadka al-shabaab tiro gaaraya laba boqol iyo afartan hub iyo wax looga qabtay mayaa jira dagaalkaas a waxaa looga qabtay ak forty seven boqol iyo soddon todoba iyo boqol iyo ma runtii ma xasuusan laakiin boqol tiro kor dhaafaysa in lagaga qabsaday b k m shan iyo toban qoray in lagaga qabsaday sabanka in saddex iyo toban lagaga qabsaday iyo soddon xabadood intaasay aniga ii xaqiijiyeen iyo waxaa jiro afar goodiyaal ah oo kuwa siddeetan iyo laba millimeterka waxaa ka jira kuwaas oo afar xabaana in lagaga qabsaday bistoolooyin waa jiraan ilaa iyo toddoba raadiyo oo communicationka u isticmaalayeenna waa lagaga qabsaday marka runtii waxaa waa dhaawacii dad weyn baa dhinacaas ka soo gaaray khasaare xoog aada iyo aada u xooganna waa soo gaaray kooxdaas nabadiidka ah ee weerarka soo qaaday saakii subaxii waaya wasiir bal waxaad ka warantaa ama sawir ka bixisaa qaab noocee ah ayuu weerarkaas u dhacay maadaama khasaare xoogle la gaarsiiyey maleeshiyaadka al-shabaab
wallah qaybta dagaalkasu u dhacay dee waa sidii ay caadiyan ay u galaan raxan raxan ayagoo ah saddex qaybooda qaybbaa soo gelaysa qayb kalea soo gelaysa sidii bay usoo galeen gaari qarxa walxaha qarxasaare yahay bay albaabka hore ku dhufteen iyo saddex qofood oo oo ismiidaaminaysa oo ayagana marka meeshaas qaraxa ka ka geeyey runtii dhibka soo gaara amisom dhinacna waxaa ka saarnaa ciidanka qalabka sida ciidanka qalabka sidana si aysan ugu soo guurma ciidanka xoogga dalka si aysan ugu soo guurmanin laba mar ayay soo ataageen labada marna waa iska caabiyeen wax dhimasho oo dhinaca ciidamada soomaaliyeed soo gaara ma jiro ciidamada amisom ilaa dhimasho ilaa iyo sagaal qofooda soo gaartay oo bulgooni la geeyey iyo lix qofood oo dhaawac ah taasna waxay ku timid qaraxii hore iyo dilitaankii hore ayay dadkaas kaga dhinteen aan warka hadda xogta ah oo ahayna waa intaas taas qaabtaasayna usoo galeen
marka laga soo tago dhimashada ama khasaaraha soo gaaray al-shabaab wax nolosha oo maleeshiyada oo nolosha lagu qabto mayaa jira
taas midi xaqiijin bay u baahan tahay saaka war noocaas way soo gaaray laakiin ilaa hadda xaqiijiyinteeda ma hayo dhaawaca maleeshiyada waa maqlay laakiin dad nolol lagu haayeen saaka way soo gaartay laakiin warkaas weli ilaa hadda ma xaqiijin karo inaan dib u ay noqonaysaa oo aan yani aan arrintaas aan dib uiyo in wax nolol uga hayo inay jiraan in kale laakiin way ii sheegi lahaayeen waxaan isleeyahay inay jirto umalayn maayo